Horumarinta deegaanku waa xaalad mas'uuliyad gaar ah saaraysa dadka ku dhex nool bey'ada deegaanka. Deegaanka oo ka kooban qaybo badan oo isu tegay ayaa horumarin iyo ka warqab kaga baahan dhinacyada nadaafadda, dhirta, iyo horumarinta goobaha danta guud. Haddaba si guulo looga gaaro dhinacyada aynu sare u sheegnay ayaa aqoonyahan Jihan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Tanajawar waxay ugu baaqday haweenku inay ka qayb qaataan horumarinta deegaanka.
La liidin oo kaalintooda door muhiim ah ay ka qaataan ayna ka muuqdaan horumarinta deegaanka dhinac walbo ha ahaato. Haddii ay noqoto ururka haweenka tusaale ahaan waxay ahaan jirtay Furtuun Aadan Xiifo gudoomiyaha ururka dhalinyarada. Waa dhinac walbo haweenka inay ka qayb qaadan karaan tusaalena ay inoo noqoto Furtuun Aadan Xiifo oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ku daydano. Waa kaas marka xildhibaanad Fawziya Yuusufna waa jirtaa. Marka dhammaan waa inaan ku daynaa haweenkaaseyto. Horumarintana waa inay ka qayb qaataan oo deegaanka si ay horumarinta deegaanka ugu qayb qaataan. Waxaan ugu baaqi lahaa haweenkaas Soomaaliyeed ay ka mid tahay Furtuun Aadan Xiifo iyo dhammaan inta mas'uuliyiin ah ee haween ah waxaan ugu baaqayaa in ay sameeyaan ololo. Ololahaas oo lagu baaqayo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. Gaar ahaan degmada Jowhar. Gaar ahaan haweenka degmada Jowhar joogo inay u qabtaano siminaaro ololeed oo haweenka gaar ahaan ku saabsan. Waxaan jeclaan lahaa haweenka kaalin weyn inay ka qaataan horumarintaas deegaanka. Waxaan dhihi lahaa adiga is xilqaan oo qabo siminaaro loogu hadlaayo haweenka kaalinta ay deegaanka ka leeyihiin. Bogaadi haweenka. Haweenka ha istaagaano, fadhiga ha ka kacaano, boorka ha iska jifaano. Wax walba way qaban karaano. Mahadsantihiin.